بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanna oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saacaddii tobanaad oo xidhiir ah howlgal inqimaasi ah oo ka socda galbeedka magaalada beledweyne iyo ciidanka mujaahidiinta oo ka dhex dagaalamaya gudaha xarunta la weeraray waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee howlgalkaasi wadahadallo toos ah oo dhexmaray dowladda maraykanka iyo kooxaha muqaawamada filistiin iyo netanyahu oo ka carooday turkiga oo yuhuudda ka hor istaagay dholotusida militari ee isbahaysiga nato shiinaha oo rajo ka muujiyey wadaxaajoodyada la doonayo in lagu soo afmeero colaadda yukrain qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii tobanaad ee taxanaha saadaad tunisaa ila caalamiin ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo talaado ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha barakaysan ee ramadaan sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa subaxnimadii hore ee saaka ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal isugu jira istishaadi iyo inqimaasi ku qaaday xarun uu cadowgu ku leeyahay galbeedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan haddaba wararkii ugu dambeeyey howlgalkaas oo socda saacaddiisii tobanaad oo xidhiidh ah waxaannu ka waraysanay walaalkeen ismaaciil salaad n aad baad u mahadsan tahay walaalka mujaahidiinta saakay waxa ay howlgallo isugu jira istishaadi iyo inqimaasi ku qaadeen mid ka mid ah xarumaha murtadiinta oo ku yaala gudaha magaalada beledweyne n weerarkani oo lagu dahfuray camaliyad istishaadiye ah ayaa waxaa xigay in haliyeeye ka tirsan inqimaasiyiinta mujaahidiinta ay u daataan dhismahaasi n howlgalkan wuxuu bilowday saaka toddobadii aroornimo waana uu socdaa ilaa iyo haatan waxaana uu galay saacaddii tobanaad oo xiriir ah inay mujaahidiintu halkaa ka dagaalamayaan n khasaare xoogan ayaa cadowga lagu gaarsiiyey howlgalka inqimaasiga ee ka socda magaalada beledweyne saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in madax murtadiin ah saraakiil iyo odayaal maleega iyo shirqoollo ka dhanaa deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada hiiraan oo halkaasi ku shirsanaa in haliyeyada inqimaasiyiinta ay xaruntaasi ku laayeen gudaheeda oo meedad fara badan halkaasi ay yaalaan iyadoona qaar ka mid ah xubnaha murtadiinta ee halkaasi lagu dilay sawiradooda iyo magacyadoodana een warbaahinta iyo baraha bulshada ay qorayeen maanta oo mareegaha internetka laisla dhex marayay sidoo kale haliyeyada inqimaasiyiinta oo aan waraysanay waxay noo sheegeen in murtadiintu ay dhowr jeer isku soo dayeen inay gudaha usoo galaan dhismaha balse mujaahidiinta ay ka hortageen ayna ku jebiyeen duulaanadii ay soo qaadeen bannaanka dhismaha ay mujaahidiintu ka dagaalamayaanna waxaa daadsan meydadka murtadiintii gurmadka ahaa ee halkaasi lagu laayay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgalka inqimaasiga ee galay saacaddii tobanaad oo xiriir ah oo weli soconaya iyadoona mujaahidiintuna ay halkaa ka dagaalamayaan waxaa sidoo kale jirtay in qaraxyo ay dhaceen inta uu howlgalkaasi socday waxaana qaraxyada inta badan lala beegsanayey maleeshiyaadkii murtadiinta ee doonayey inay goobta soo galaan ee gurmadka halkaasi loo keenay kuwaasoo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey marka wixii soo kordha insha allahu tacaala waan soo gudbin doonaa howlgalkuna weli waa uu socdaa saacaddii tobanaad oo xiriir ah ayuuna galay walaalaha mujaahidiintana halkaas ayay weli ka dagaalamayaan insha allahu tacaala wixii kusoo kordhana waan soo gudbin doonaa dhanka kale haliyada inqimaasiyiinta ee howlgalka ka wada xaruntaasi ayaa ka warbixiyey sida uu howlgalkooda ku socdo iyagoo usoo bishaareeyey dadka muslimiinta ah
alxamdulilah ilahi subxana wataala ku mahadsan kownta waxaan ku bilaabay guda oo deegaanka amniska kadib gudaha soo galinay anoo ilaahi subxaana watacaala adigoo jibin doono fadlanay kadib gudaha u imaanay ayagoo si jiifaya koxtanabaan kuwa olol waaweyn iyo mid kale ayaa isku dilin kuwa kale lahaa waa barnaysi kadib haddii islaan werini beanaha beanaha koraa ginaan خسارة النبي ما مش أقول عنه وقال لك ما أي حدا يقول تبقى يقولوا أي بدنا هوية وهم كان عين يو كان عين بس قلت له أنا أنا عايز الله أكبر ما تنفع بس قلت مسلمين دخل قال بيننا صوب عين حلو جاري بشر رمضان وهاي ميدان قلت جنا ما تمين لك ما يصوب بس وأنت لو جدي وأنا كان لو لو صوب بيلك وأنت صوب بيلك قال نوعك كل بدون له وهو بعض المسلمين ده ما عندي لا سبحانه وتعالى صوم مسلم hoosalaa isin ilahi subana jihaadka ii amray marka waaa waxaa la idin karaa in jihaadka ilahi subxana wataala dartiisa oo qaadan maanta halkaan waxaan kusoo ujeedin oo nafta ilahi subxana bateya maanta ilahi subxana waxaa leedahay inta insha allahu taala iyo soo gay idinkina awa jihaadkan soo odii arkisin qaharina oo hamaantii oo kasoo ilahi mid ah allah subxana wataala nuulihena hadda maanta soo kasin oo gaalada afrikaanka iyo haddana ku jira ay soo baysteen aan ilahi subxana wataala nuulihena dalika biana allah مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وإله سبحانه وتعالى بلن وقاضي إله سبحانه وتعالى جلسين مسلمين بحالها إله طبكان وإله طبكان هذا أكوان قانون يكون مثل كتر عيد إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى أنا جناب الله دون إلا إن شاء الله تعالى أن كشي إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى وحسابها صحابي حمزة بن عبد المؤمن أن أيد إن شاء الله تعالى الحمد لله الحمد لله لا كما تن أمريكا بلا تكون الأرض كتب بما قلنا إلى سبحانه وتعالى كما أسأل ولا بذلك الرياح والشورى أمريكا تعطيهم بابا أنا وأكارنا لما كان إلى تبقى الدور مثلا جاء يا رجاء أقرباني إلى تبدأ أنا أنا كنت بطل الدين قوية إلى وقت بعد جيت بنانا تارين توني أنا برجع هل ما أسوى شد أنا أنا صدر أنا أسوى أنا جلا صدر أنا إلى تبقى سنون ويبوس بعد إلى الحمد لله الحمد لله إيش بنانا تارين يهين waa alxamdulillah alxamdulillah kaala wajabsaami wajabsa wajabsa waa ku jirnaan noqoyaa muslimiinta la kala ilahi subxana wataala ay koobsado qadiid ilahi subxana wataala beenaaday wadanaha taasida gudub wadanka maana soomaaliya digaglakeeda waa gaadil saarani hadda dula gaala mado kala duwan leh midow yaada wanaag kala jaraha duli alxamdulillah mujaahidiina koobsaday muslimiinta mid baa idinkaga mid bala muslimiinta mujaahidiinta walaalihiina amiinkeena kutoo sidaas waa lagartisa jaayo sidaas waa lagartarkiis kartiya manaha xalaasjiliya maybala ajar surbeelay manaha mana gaalada mujaahidiinta idan waxaan saarsanay saasna mayba ilahi subxana wataala kelima kornagata waa kelimada alle subxaana wataala kornagado oo kutaantaadwaadag adduunka maamula maamula qabaan manaha intii suhay baabuud ama waraadeen dastuur intii wadanka maamula qaybadin maanaha mowqifkeedii لا سبحانك لا أريد من شيء فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إلى مدة إلى سبحانه وتعالى قرقنا هذا إن تدعي لما نفسان إن نفسان مالك ديو لفاء ديو تعالى يجي أجد قرب بالتجيب جانا ما يبوا ما يبوا كحايتنا أنا على ديو إلا كاسي أنا لما أمي عمد لأن شكوكو جانا من أمام خايتنا مبدأ من أسكيري وانا إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله رمضان قد أهله بالصيام وأطله مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهله بالصيام وأطله مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada waxaa alaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkan ilyaasa cabdulaahi suweybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal kusoo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aan ku eegi doono qodobada ugu doorka roon ee ay nashriyaan joornaalada ugu waaweyn caalamka aan eegna warbixin uu daabacay wargeeska sharqul awsad ee maalinlaha ah taasoo diiradda lagu saaraya shiinaha oo rajo ka muujinaya heshiiska xabad joojinta loogu raadinayo colaadda soo jiitamaysa muddada ka badan saddexda sane ee ka dhex aloolsan xukuumadaha Moscow iyo Kiev. Sida warbixintu ay sheegaysa xukuumadda Beijing ayaa maalinnimadan waxay sheegtay in xal waara ah uu uga muuqdo heshiiska waanwaanta ah ee uu wado maamulka cusub ee Mareykanka. Waxaan rajaynaynaa in dhinacyadu ay gaaraan xal kaasoo lagu soo afmeeri doono dagaalka, ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha. waxay dabcan rajadan uu muujinayo shiinaha ay ku soo beegantay ayaa la oran karaa xilli dhanka kale riwaayaddu ay sheegayso in maamulka maraykanka iyo ruushka aysan sidii hore iskula jaanqaadaynin marka laga hadlayo in lasoo afmeero colaadda ka dhex oloolsan moscow iyo ukraine donald trumpna horraantii isbuucan uu shaaciyey in cunaqabateennada qaar uu ku soo celiyo ruushka maadaama ciidanka moscow ay weeraro xoogan toddobaadkii hore ka fuliyeen gudaha dhulka ukraine aan markan eegna qodobka xiga xubinta warbixin uu daabacay wargeeska yadiico daxranood ayaa looga hadlayaa maamulka gumaystaha yuhuudda oo si aad ah kaga carooday wadahadallo toos ah oo dhex maray kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka maraykanka sida wargeeska warbixintiisu ay sheegaysa benyamin netanyahu ayaa caro xoogan ka qaaday wadahadallo toos ah oo ay yeesheen kooxaha wax iska cabinta filistiin iyo dowladda maraykanka taasoo looga hadlayay wejiga labaad ee heshiiska iyo haddii suuragal ay tahay in la ballaariyo wejiga koowaad ee heshiiska xabad joojinta khaza lama shaacin oo warbaahintu weli daaha si toos ah ugama aysan soo rogin xalka ay dhinacyadu gaareen iyo waxyaabaha la isku afgartay sidoo kalena kooxaha muqaawamada filistiin barahooda kala duwan ee internetka ilaa hadda kuma shaacin wax natiijo ah oo ka soo baxay wadahadalkii ay la yeesheen maamulka cusub ee donald trump aan u tallaabna qodobka xiga xubinta turkiga oo yuhuudda ka hor istaagay dhoolatusyada milatari ee isbahaysiga nato uu samayn doono wixii ka dambeeya sanadka laba kun shan iyo labaatan sida ay baahiyeen inta badan joornaalada uga afka dheer caalamka waxaa saacadihii lasoo dhaafay si aad ah buuq xoogani u dhaliyey hadal ka soo yaray xukuumadda ankara oo ay is-hortaag ugu sameynayso maamulka gumaystaha yuhuudda marka laga hadlayo dhoolatusyada milatari ee uu sameeyo isbahaysiga nato ilaa hadda lama shaacin sababta uu tallaabadan u qaaday maamulka uu hogaamiyo rajab dayib erdogan xukuumadda benyamin netanyahuna wax falcelin ah kama sameyn hadalkan waxaa dhanka kale xusid mudan in isbahaysiga nato uu hadda qarka u saaran yahay xaalad kala furfurnaan ah reer yurubna ay wadnaha farta ku wada hayaan marka laga hadlayo masiirka nato iyo tallaabooyinka qallafsan ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen dhowr qodob aan iminkana idinku wareejiya walaalkiin suweyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii tobanaad ee taxanaha saadaatu nisaa il caalamiin alaaba halkan waxaa warbixinadan inooga soo jeediya walaalkeen cabdulfitaax abuu muxsin بنت الشريعة للسمو طموحها واغفي لها قول الحبيب سرورا ودعن نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا kaalinta ay dumarku ku lahaayeen taariikhda islaamka gaar ahaan marka la eego xagga dowlad dhiska ma ahan wax la soo koobi karo waxaan ka soo hadalnay doorka dumarkii saxaabiyaadka ee xagga cilmiga dacwada tarbiyada waxbixinta barbaarinta samirka cibaadada suhdiga jihaadka iyo nafurnimada sidoo kalena dumarku waxay safka hore kaga jiraan xagga talabixinta ra'yiga iyo diblomaasiyadda maanta haweeneed aan soo gudbin doonno waa mid u dhiganta kun nin xagga garaadka iyo garashada waa ummil mu'miniina umusalama oo magaceedu yahay hinda bintu abi umaya ibnulmuqiira almakhsuumiya alqurayshiya almakiya waxaa dhalay khaalid bin waliid adeerkiisa aabbaheedana waxa uu ka mid ahaa hogaamiyayaashii iyo ugaysadii qoraysheed ee farakutiriska ahaa waxa uu ka mid ahaa dadka ku caanka baxay waxbixinta waxaana lagu naanaysi jiray aabbaheeda zaadu raakib oo ah sahida musaafurka wuxuuna magacani ku qaatay inuu ahaa mid marka uu safrayo aanu oggolayn in dadka la socda ay sahi qaataan isaga ayaana kaga filnaan jiray wax weliba oo ay u baahan yihiin hinda binti abi umaya magaceeda waxaa ka qaalib noqday kuniyadeedii ummisalama waxayna ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee islaamay iyada iyo ninkeedii cabdilaahi bin cabdilasad abusalama oo ay dhashay nebiga eeddadii barra binti cabdilmudalib kaas oo mar kale nebiga ay walaalo ka ahayeen dhanka nuugmada waxaana isaga iyo nebigaba nuujisay thuwayba oo ahayd haweenay uu mawle u ahaa abiilahab abusalama waxa uu ahaa saxaabi jaliil ah oo u helana u khidmaynta islaamka hinda iyo ninkeedii waxay iyagoo wada jira u hijroodeen dhulka xabashida si ay diinkoodii ula baxsadaan markay dooneen haddana inay u hijroodaan magaalada madiina almunawara ayuu wuxuu qoyskani waajahay dhibaato iyo imtixaan adag tolkeedii markay maqleen safarkoodii ayay waxay abusalama ku yidhaahdeen adiga haddaad rabto meeshaad doonto aad laakiin gabadheenna meel dambe ku raaci mayso kadib abuusalama waa uu iska tegey isagoo uu qalbigu gubanayo kadibna waxaa arrintii maqlay qabiilada banu asad oo uu ka dhashay ninkeedii kuwaasi oo iyaguna qabiiladii hinda ku yidhaahdeen adinku gabadha ayaad dhasheen hase ahaatee canuga annaga ayaa dhalnay umusalama horteeda ayaa waxay labada qabiil bilaabeen inay canugeedii labada gacan kala qabsadaan oo ay kala jiitaan ilaa wiilka ay gacmaha siibteen ugu dambayntiina wiilka waxaa qaatay reerkii aabbihiisa ee banul asad sida ayayna qoyskani lagu kala geeyey oo midba meel gooni ah ayuu ku dhibanaa dhibaatada ugu daranse waxay ku dhacaysay ummisalama maadaama iyadu ay hayd hooyo ilmaheedii si qasab ah horteedii looga qaatay ninkeediina laga reebay maalin waliba ayay oon jirtay muddo sannad ah ayayna xaaladdaa ku jirtay mid ka mid ah waxgaradkii reer tolkeeda ayaa u adkaysan waayey dhibaatada gabadhani wuxuuna uga ergeeyey qabiilada wayna ka oggolaadeen inay u hijrooto magaalada madiina tolkii ninkeedana markii ay warkaa maqleen ayay siiyeen wiilkeedii sida ayayna ku hijrootay oo ay ku tagtay magaalada madiina dibna ula midowday ninkeedii hase ahaatee imtixaanka halkan uguma joogsan ummisalama dagaalkii uxud wuxuu dhaawac halis ah uu ka soo gaaray ninkeedii abusalama dhowr bilood kadibna waa uu geeriyooday musiibadan geerida ahna waxay ummisalama ku noqotay imtixaan kale oo daran xilligaana waxay haysatay afar carruur ah markay geeridu ku dhacday kadib sida mu'miniinta lagu yaqaano waxay akhrisatay adkaarta musiibada saxaabada rasuulkana aad bay ula damqadeen dhibaatada ay gabadhani marayso rasuulka alleh ayaa sidoo kale arrinta gabadhani waxay kaga tiilay meel adag kadib markii ay dul u yeelatay dhibaatooyinka ay u marayso diinteeda wuxuuna mawaasaad oga dhigay inuu isagu guursado carruurteedana uu u daryeelo ummu salama iska sheekaynaysa radia allahu canha waxay tidhi markii uu dhintay abusalama ducadii baan ku ducaystay laakiin waxaan isiri bay tidhi ducadan ah wa akhlif lii khayran isaga mid iga khayr badan ilaahu isii waa ila suurtageli weyday kee abusalama yaa ka khayr badnaan karaba akhlaaqdiisii wanaagsanaa iyo mucaamaladiisii dayibka ahayd iyo yaa isagoo kaleba noqon kara ducadii waa ku ducaysatay ciddadeedii markay dhammaatay bay tihi weliba laxdadii arrintan ay dhacday ayay taqiidisay oo qortay waxay tihi aniga oo maqaar magdinaya sumaahin ayuu nebigu iga soo idan qaatay iridda waa rasuulullahi sal alla alay wasalam dabadeed barkin baan u dhigay bay tihi xashwuhaa liifun uu ku fadhiistay fakhatabanii ilaa nafsihi yani inuu guursado markaasaan ku yidhi bay tii yaa rasuul allah qof horta muslimadahoo mu'minadoo ku diidi kartaa maba jirto oo taasi arrintaasi imaba suubanaba laakiin saddex ceebood baan leeyahay ceybta koowaad waxay tidhi anigu waa weynaaday oo qof weyn baan ahay tan labaadna waxay tidhi carruur baan leeyahay arrinta saddexaadna waa arrin qalbiga ahoo waxaan ahay bay tihi qof qiiro badan masayr badan baan ahay adiguna haween badan baad leedahay marka saddexdaa ceybood baan leeyahayo nebiga sal allahu aleyh wasalam arrintii waa u sahlo wuxuu yidhi da-da aad sheegatay amba waa iqahaysaa amba da baan ahay ciyaalkana soo maaha waa ciyaalkayga ama alkiira soo maaha faana as'alu allaha ilaahay baan baryayaa oon weydiisanayaayo fayudhibuhaa canka waa kaa kaxaynaya ilahay baa kaa kaxaynaya khiirada ilahay baa kaa kaxaynaya umu salama waxay tihi faabdalani illaahu ilaahay wuxuu igu bedelay khayran min abi salama oo waa kuma rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam marka ummahaat almuminiin sidaasay ku noqotay bal min akthari ummahaati almuminiina xadiian xadiian bacda ummina caaishay noqotay radia allahu canha wa ardaaha
ummilmu'miniina ummi salama dhibaatooyinkii ay u martay diinkeeda allaha ma dayicin aakhiro ka hor ayuuna adduunka ku abaalmariyey waxayna nasiib u heshay in gurigeeda uu ugu soo galo nuurka nubuwada ilaa ay ka mid noqotay saxaabiyaadkii farakutiriska ahaa ee xagga cilmiga iyo fiqhiga loo daba fadhiisan jiray saxaabada rasuulka ayaa masaa'il badan uga dambayn jiray ummilmu'miniina ummi salama sidoo kale markay mas'alo isku khilaafaanna way u gardhigan jireen wayna kala saari jirtay iyadoo adeegsanaysa cilmigii ay ka dhaxshay rasuulka masaa'isha ay kala saartay waxaa ka mid ah masalo ay isku qabsadeen abi hurayra iyo ibnu cabbaas taasoo ahayd haweenayda xaamilada ah ee laga geeriyooday haddii ay dhasho macuddo ayay tirsanaysaa mise horay bay ka guursan kartaa ummilmu'miniina ummi salama waxay sidoo kale ku jirtaa haweenka caaqilaadka ah waxaana garaadka iyo garashada ay lahayd ka marakacaya kaalintii ay qaadatay heshiiskii xudaybiya kadib sidaba uu sheegayo fadiilatu sheekh abu saciid azaylici umu salama radia allaahu tacaala canha waxay ka mid tahay min zawjaati rasuuliillaah sala allahu caleyh wasalam wa min ummahaati almu'miniin mawaaqif oo mu'athiraad ayay leedahay mawaaqifteedii radia allahu tacaala canha waxaa ka mid ah doorkii ay ka qaadatay sulxulxudaybiya sulxudaybiya wuxuu dhacay sanadka lixaad heshiis markan la kala galay oo ku qotoma toban sano in waanwaan la galo muslimiinta iyo gaalada tobankaas sano muslimiintana loo ogolaado magaalada maka inay soo gaari karaan gaaladana magaalada madiine ay gaari karaan laakiin shuruud ku xiran shuruudii xoogaha qallafsanayd shuruud waxaa ka mid ah in muslimiinta sanadkan meeshan xudaybe ay joogaan ay ka laabtaan sanadka soo socda ay soo laabtaan cumradooda ay soo qallaystaan heshiiskii markuu dhammaaday ayaa nebilahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam saxaabadiis wuxuu amray in wax alaal wixii xoolo lagu soo talagalay xaramka in lagu gowraco in halkaas lagu gowraco cumradii halkaas ayay ku dhammaatay waa la laabanaya saxaabada markaan qof isdhaqaajiya amarkii qaata ayaa la waaya ooyo waxaa rasuulku wuxuu leeyahay waan baxaynaa xoolihiina qasha madaxiina xiirta waa ay taagan yihiin rasuulka sal alla alay wasalam markaas umu salama radia allaahu canha ayuu u galay warka ayuu u sheegay way la talisay tale ayay siisay taladiina waxaa weeye waa lagu aflaxay waxay tiri radia allahu tacaala canha rasuulka ilaahayow saxaabada waxay u malaynayaan rajo kale inay jirto ee qofna ha la hadlin ee adiga neefkaadii qalo madaxaagii xiiro markay arkaan adigoo sameeyey way kugu dayanayaan nebigu sidii uu sameeyey caleyhi salaatu wasalaam xoolihiisu ayuu qashay madaxiina waa u xiirtay markay arkeen saxaabada markaasa qof kasta uu booday amarkii ayaa la fuliyey hooshiina sida ilaahay ku hadliyey kadibna ilaahay wuxuu soo dejiyey suuratulfatxi
ummi salama waxay muslimiinta u soo gudbisay cilmi badan oo ay ka dhaxshay rasuulka alleh waxayna warisay saddex boqol iyo siddeetan xadiid in ka badan boqol saxaabi ayaa wax ka warisay waxay sidoo kale soo gudbisay qisadii muslimiinta ee dhulka xabashida oo ay ka mid ahayd wixii dhex maray wafdigii qoraysh ay u soo dirsatay boqorkii xabashida ee uu hogaaminayey camr ibnulcaas oo doonayey in loo gacangeliyo muslimiinta iyo sida xigmadda lahayd ee uu isaga difaacay jacfar ibni abi daalib ummilmu'miniin ummi salama waxay nebiga kala qayb gashay duulaanno badan oo ay ka mid ahaayeen khaybar khandaq xunayn iyo fatxu maka ummi salama waxay ka mid ahayd xaasaskii rasuulka kuwoodii ugu quruxda badnaa haddaysanba ahayn gabadhii ugu quruxda badnayd ummilmu'miniin ummi salama waxay ahayd xaaskii ugu dembeeyey xaasaskii rasuulka ee xagga nolosha waxayna soo gaartay sannadkii sagaal iyo kontonaad ee hijrada iyadoo siddeetan iyo afar sanno jir ah waxayna geeriyootay markii loo sheegay dilkii alxasan ibnu cali aad ayayna uga murugootay markii khabarkan geerida loo sheegayna way mir daboolantay wax badanna kama dambeynin alleha ka raalli noqdo iyada iyo dhammaan xaasaskii kale ee rasuulka ee hooyooyinka mu'miniinta
بوركت بدرا بالسماء ضياؤه بوركت شمسا بالشروق بكورا هذه التهاني بالشريعة تزدهي طبتن ذكرا غيبة وحضورا ووصية بالحب نبعثها لكم انشرن علما احفظن ثغورا يرعاكم الرحمن جواد العطاء يمحو الخطايا للذنوب guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa ii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور